بsم الlh الرحmن الرaحيم القاaعdة الرaaبعة qaaعidadii أfrاad الصفaaت الثubuutiyaة صفaaت madxi وakamaal waxa uu sheekhu yihi qaacidadii afraad ee qawaacidii qawaacid الصفaaت waxa weeyi الصفaaت الثubuutiyaة صifaadka la sugayaa sifaatu madxin wa kamaalin waa tilmaamo ammaan iyo dhammaystiran xambaarsan macnaha waxaynu soo maray sifaatku inay salbi iyo hubuuti ay leeyihiin marka sheekhu waxa uu sheegay kuwa hubuutigii inay yihiin sifaat madxi iyo kamaal xambaarsan asifaatu hubuutiyatu sifaadka ilaahay loo sugayaa sifaatu madxin wa kamaalin waa sifaad ammaan iyo dhammaystiran xambaarsan waxa uu sheekhu yidhi fakulamaa kaurat mar kastoo ay badato sifaadka hubuutiga ee rabbi loo sugaya oo wa tanawacat ay noocyo badato dalaalatuhaa tusinteedu ahara waxaa ka muuqanaya min kamaali اlmawsuufi biha ka lagu sifaynaya sifaadka dhammaystirankiisa iyo kamaalkiisa waxaa ka muuqanaya maa huwa akar wax ka sii fara badan wixii markii hore muuqday sheekhu waxa uu yidhi sifaadkan rabbi loo sugayaa waa sifaad ammaan iyo dhammaystiran xambaarsan mar kastoo markaa sifaadka alle loo sugayaa ay bataan oo dalaalada ay ku tusinayaan macaanidooduna ay noocyo badato waxaa ka muuqanaya uun rabbigii lagu sifaynayey kamaalkiisii iyo dhammaystirankiisii iyo wanaaggiisii ayuunbaa waxaa ka muuqanaya wixii hore uga muuqday wax ka sii badan u fiirsa tacbiirka uu sheekhu yidhi dahra waxa muuqanaya mu odhan xasala waayo kamaalka alleh yacnii sifatu kamaal kasta ka ugu akmalsan halka ugu sarraysa sifo kasta inuu rabbi kaga sugan yahay dee horey xaasil ugu ahayd oo wax imika xasilaya ma aha laakiin way muuqanaysaa una waa dahara yacni waa wax markii horeba xaasil ahaa laakiin adiga kuu sii muuqanaya laakiin haddii la odhan lahaa xasala waxaa la moodi lahaa amaal aan markii hore jirin imika inuu xasilayo waxa uu sheekhu yidhi haddaba fakulamaa kaurat mar kastoo ay badato sifaadka rabbi loo sugayaa oo watanawacat ay noocyo badato dalaalatuha tusinteeda macaanideeda ay tusinaysaa dahara waxaa ka muuqanaya min kamaalilmawsuufi biha allaha sifaadka lagu sifaynayo kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa waxaa ka muuqanaya maa shay huwa isagu akaru kaba badan wixii hore uga muuqday wax ka sii badan ayaa ka sii muuqanaya walihaada sidaasi darteed ayaa kaanad ay ahaatay asifaatu sifaatka ahubuutiyatu ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sugayaa allatii sifaatkaasoo akhbara allaahu ilaahay uu kaga waramay bihaa sifaatka can nafsihi naftiisa uu kaga waramay ayuu ahaatay akara mid ka badan bikaiirin in fara badan min asifaati sifooyinka asalbiyati ilaahay loo diidayo kamaa huwa macluumun sida la og yahay ee macluumka ah waxa uu sheekhu yidhi sidaa darteed ayaa sifaadka rabbi loo sugayaa ay ka badan yihiin kuwa loo diidaya laga nasahayo walihaada sidaasi darteed ayaa kaanad ay ahaatay asifaatu sifaatka ahubuutiyatu ee alla loo sugayaa allatii sifaatkaasoo akhbara allaahu ilaahay uu kaga waramay bihaa sifaatka can nafsihi naftiisa uu kaga waramay ayuu ahaatay akara bikaiirin in fara badan mid ka badan min asifaati salbiyati sifaatka alla loo diidayo kamaa huwa macluumun sida la og yahay oo macnaha sifaadka hubuutiga ee kamaalka iyo madxiga xambaarsan ayaa ka fara badan oo ka faahfaahsan sifaatu naqsiga alle loo diidayo oo inta badan waataynu hore usoo sheegnoo salbiga ama nafyiga si ijmaal oo duuduuban ayaa ilaahay naqsi iyo ceeb oo dhan loogu diidaa laakiin sifaadka loo sugayo si faahfaahsan oo fara badan ayaa ilaahay loogu sugaa marka iyagaa ka badan kuwa loo sugaya yani waxa weeyaan sifaadka loo diidayo waxa uu sheekhu yidhi ama asifaatu salbiyatu ama sifaatu sifaadka miyaa sifaadkii asalbiyatu ee alle loo diidayey falam tudkar lama sheego sifaadkaa salbiga ah haaliban sida faraha badan leh ilaa fi laxwaali xaaladaha ataaliyati soo socda mooye wuxuu yidhi amaa sifaadka salbiga ee alle loo diidaya miyaa iyaga sida haalibka ah lama sheego xaaladaha soo socda mooyaane macnaha iyaga axwaal mucayan ah ayuunbaa la sheegaa aluulaa xaaladda hore ee sifaadka salbiga ah la sheegaa waxa weeye bayaanu cumuumi kamaalihi xaaladda hore waxa weeyaan ee loo sheego nafyiga mujmalkii bayaanu cumuumi kamaalihi ilaahay subxaanahu wa tacaala kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa caam ahaanteeda caddaynta la caddaynayo ayaa nafyiga mujmalka ah loo sheega kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalka allahu yidhi ku sugan koreeye laysa ka milihi shayun ilaahay wax lamidihi ma jiro alle subxaanahu wa tacaala oo kale wax ihi oo la midihi ma jiro waa nafyi mujmal ah walam yakun uma ahaanin lahu alle kufuwan kii u dhigma axadun ruuxna qofna ilaahay uma dhigmo waa nafyi mujmal ah oo mumaahalada guud iyo mukaafa'ada guud ayaa waxa weeyaan loo diiday inaanay cidina la mid ahayn cid u dhigantaana aanay jirin oo la barbar dhigi karaa haddaba dee laysa ka milihi shayun iyo walam yakun lahu kufuwan axadun waa nafyi caam ah oo mujmal ah waayo lama odhan laysa ka milihi shayun fii kada wa kada shayna ilaahay kula mid ma aha waxaa iyo waxaa lama odhan laakiin waxaa la yidhi wax ilaahay la midihiba ma jiro macnaa daalik waa nafyi mujmal oo caam ah oo dhinacnaba ilaahay cid wax kala midihi ma jiro dhinacnaba hadday asmaadiisa noqoto hadday sifaadkiisa noqoto hadday afcaashiisa noqoto dhinacnaba wax kala midihi ma jiro waa caam kadalika walam yakun lahu kufuwan axad yacnii kafaa'adaa la diidee la yidhi cidina uma dhiganto waa caam lama odhan waxaa cid ugu dhigantaa ma jirto shay mucayan ah laakiin waxaa la yidhi axad u dhigmaaba ma jiro marka maxay shamlisanaysaa dhinac walba cid uga dhigantaa ma jirto min kulli jaanib marka xaaladda hore ee nafyiga loo sheegaa horta waa nafyiga mujmalkee duuduubka ah sababta loo sheegayaana waa bayaanu cumuumi kamaalihi ilaahay kamaalkiisa caamnimadiisa in la caddeeyo oo sidee loo caddaynayaa macnaha marka nuqsaan oo dhan laga nasaho ee la ydhaha ceeb oo dhan ilaahay waa ka nasahan yahay maxay keensanaysaa kamaal oo dhanna inuu u sugan yahay maadaama si caama ceeb oo dhan looga hufo looga nasahay dee kamaal oo dhanna waa u sugan yihi marka nafyiga mujmalka ah sababtiisu waxa weeye kamaalka ilaahay cumuumkiisa in la caddeeyo caamnimadiisa oo sida nuqsaan oo dhan uuga nasahan yahay ayaa kamaal oo dhanna uugu sifaysan yihi marka waa kamaal caam ah waa bayaanu cumuumi kamaalihi aluulaa xaaladda hore markaa waa bayaanu cumuumi kamaalihi ilaahay subxaanahu wa tacaala kamaalkiisa caamnimadiisa caddaynta la caddaynayo ayaa nafyiga mujmalka ah loo sheegaa kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalka allahu yidhi ku sugan laysa ka milihi shayun ilaahay wax lamidihi ma jiro waa nafyi mujmaloo caam ah lama odhan waxaa cid kula midihi ma jirto shay mucayan ah laakiin waxaa la yidhi sinaba wax lamidihi ma jiro min kulli jaanib walam yakun uma ahaanin lahu ay lilaahi alle kufuwankii u dhigma axadun qofna ruuxna ilaahay uma dhigmo subxaanahu wa tacaala cid u dhigantaa ma jirto waa caam lama odhan wax mucayana cid ugu dhigantaa ma jirta eh dhinacnaba cid ugama dhiganta rabbi subxaanahu wa tacaala waa nafyi mujmal ah sababtiisuna ay tahay kamaalka ilaahay caamnimadiisa in la caddeeyo athaaniyatu xaaladda labaad xaaladda labaad ee nafyiga la sheegaa waxay tahay sifaadka salbiga ah athaaniyatu xaaladda labaad nafyu maa shay diidistii ayaa sifaadka salbigaa loo sheegaa shaygaasoo iddacaahu ay ku andacoodeen fii xaqihi ilaahay xaqiisa alkaadibuuna beenaalayaashu kuwa beenaalayaasha ihi waxay ilaahay ka sheegeen ay ku been abuurteen si loo diido ayaa loo sheegaa xaaladda labaad xaaladdan labaad markaa waa nafyigii mufasalka ahaa ilain asal ahaan waa inuu nafyigu noqdo mujmal mid duuduuban oo caam ah oo nafyiga in la tafsiiliyaa dariiqada ahlu sunnuhu waxaa la yidhaahdaa waa alijmaalu fi اlnafyi waatafsiilu fi اlihbaat ihbaatka ayaa la faahfaahiyaa oo la tafsiiliyaa oo la kala dhigdhigaa laakiin nafyiga waa la duuduubaa caam ahaan laakiin mararka qaarkood nafyiga laftiisii baa la tafsiiliyaa oo nafyi mufasal ah oo kala dhigdhigan oo faahfaahsan baa la sheegaa laakiin waxaa loo tafsiilinayaa nafyigaa markaa sabab keensatay asbaabta keensata maxaa ka mid ah nafyu maa shay in loo diida alleh shaygaasoo iddacaahu ay ku andacoodeen oo sheegteen oo fii xaqihi ilaahay xaqiisa ay ku sheegteen alkaadibuuna beenaalayaashu beenaalayaashu yacni been abuurad ilaahay ay ku been abuurteen si loogu diido looga nasaho rabbi ayaa loo sheegaa nafyiga mufasalka ah kamaa fii qowlih sida ku sugan hadalkuu allaah yidhi an dacow liraxmaani walada wmaa yenbagii liraxmaani an yatakhida walada takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu waxay samooyinku ku sigteen ama ku dhowaadeen inay dildilaacaan oo arladu ay dildilaacdo oo watakhiru اljibaalu hadda buuruhu ay soo daataan samooyinkii yacnii inay samooyinkii soo daataan oy dildilaacaan oo arladii ay dildilaacdo oo buurihii ay daataan ayay ku sigteen oo ku dhowaadeen oo waa maxay sababtu makhluuqaadka intaa laaleeg waxa gilgilay ee waxa weeyaan u sababay inay kuba sigtaan inay dildilaacaan oo soo daataan waa maxay an dacow liraxmaani walada ey lian dacow inay u sheegeen oy ugu yeedheen darteed liraxmaani ilaaha raxmaanka a waladaa ilmo ilmo ilaahay inay u sheegeen oy ugu yeedheen darteed ayay samooyinku la dildilaaci gaadheen arladuna la dildilaaci gaadhay buuruhuna ay la soo daadan gaadheen wamaa yenbagii liraxmaan ilaaha raxmaanka ana uma cunanto uma habboona oo mustaxiil bay ka tahay an yatakhida waladaa ilma inuu yeesho waayo rabbi uma baahna hadihi alaaya waxaa ku sugan yacni nafyi mufasal ah oo la caddeeyo o la kala dhigdhigay waayo nafyu lwalad si dee jumlatanoo duuduubanuun nuqsaan oo dhan loogama anfiyin si mujmalahe si khaas ah waa nafyi khaas ah oo maxaa alle loo diiday wax gaara inuu yeesho walad ah ayaa rabbi loo diiday subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu ka nasahan yahay ilma inuu yeeshay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira nafyiga khaaska ee mufasalka ah maxaa keensaday dee beenaalayaashu waxay ilaahay ku been abuurteen si looga nasaho ilan waxay ku andacoodeen oo ay yidhaahdeen ilaahay baa yeeshay ubadiyo oori ilaahayna taa waa ka nasahan yihi marka waxa ay beenaalayaashu ku andacoodeen si loogu diida rabbi ayaa nafyigan khaaska ee mufasalka ah loo sheegay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu hadda waxay samooyinku ku sigteen inay dildilaacaan oo arladu ay dildilaacdo oo buuruhu ay soo daataan waayo an dacow lian dacow liraxmaani walada ilaaha raxmaanka inay ugu yeedheen oy u sheegeen walad iyo ilmo darteed yacni dacwadaa iyo sheegashadaa darteed ayay makhluuqaadka intaa leegi ku dhowaadeen inay soo daataan oo ay dildilaacaan wamaa yenbagii liraxmaan ilaaha raxmaankaana uma habboona ee mustaxiil bay ka tahay an yatakhida walada ilma inuu yeesho marka shaahidku waxa weeyaan uu aayaddan u soo qaatay sheekhu nafyiga mufasalka ee khaaska ah waxyaabaha loo keeno waxaa ka mid ah dee wixii ilaahay lagu been abuurtay in loo diido oo laga difaaco kelmadda yenbagii isilaaxa fuqahada waxay ugu soo aroortaa bimacna almustaxab yacni waxa weeyaan waxa iska sunnada ah shayga mustaxabka ayaan xaaraanta ahayn ayuu yenbagii ugu soo aroortaa kitaabkiiyo sunnadana waxay ugu soo aroortay bimacna almustaxiil waxa mustaxiilka ah oo imika aayaddan wamaa yenbagii liraxmaan waa bimacna almustaxiil laa yenbagii macnaha waa ka mustaxiil weeyi xadiiثu abi muusى fii صaxiixi muslimna rasuulku waxau yihi salى اllahu عalayh wasalam ina allaha caزa wajala laa yanaamu walaa yenbagii lahu an yanaam ilaahay ma seexdo walaa yenbagii lahu umana cunanto waa ka mustaxiil an yanaama inuu seexdo ilahay waa ka mustaxiil marka aayadda iyo xadiidkaba macnaha maa yenbagii iyo laa yenbagii macnaheedu waa maxay waa bimacna almustaxiil waa shay aan dhacayn oo mustaxiila weeyi isilaaxa fuqahada laakiin bimacna almustaxab ayaa waxa weeyaan loo isticmaalaa yenbagii ahaaliatu xaaladda saddexaad ee nafyiga mufasalka a la sheegaa dafcu tawahumi naqsin waa nuqsaan moodis la moodayo in la difaaco lagu celiyo nuqsaantaasoo min kamaalihi ilaahay kamaalkiisii iyo dhammaystirankiisii inay wax ka dhinmayaan oy ka naaqusmayaan moodista la moodayo yacnii taa in lagu difaaco ayaa loo sheegaa nafyiga mufasalka ah fii ma yatacalaqu waxa ku xidhan bi hada alamri arrinka almucayani ee gaarka ah yacnii xaaladda saddexaad ee loo sheego nafyiga mufasalkii waxa weeye si nafyigaa faahfaahsan ee khaaska ah loogu difaaco ama loogu celiyo oo loogu horgeeyo ama loogu baabi'iyo moodistii la moodi lahaa ilaahay kamaalkiisii nuqsaanay inay ku dhacaysa arrin gaara kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan hadalku allah yidhi subxaanah wamaa khalaqnaa umaanaan abuurin asamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa laacibiina xaalow nahay kuwii ku ciyaaraya ee ku dheeldheelaya allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh isagoo naftiisa ka nasahaya lacibka iyo dhalanteedka iyo dheeldheelka cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa umaanaan abuurin dee ciyaar ciyaar laakiin waxaan uu abuuray dee xikmad aada u xeel dheer waxaan uu abuuray xaq ayaa samaawaadka iyo arlada iyo inta u dhaxaysaaba ay ku taagan yihiinoo rabbi ku abuuray laakiin ciyaar looma abuurin waxa weeyaan maanta sifatu salbigaas oo ah lacibkaa iyo dheeldheelkaa iyo ciyaartaa ilaahay loo diidayo dee waa nafyi khaasa oo mufasal ah maaha nafyi mujmal ah waxaa loo sheegaynaa si nuqsaantii la moodi lahaa kamaalka ilaahay inuu nuqsaamay moodistaa si loogu celiyo loogu difaaco oo macnaha waxaa la moodi lahaa haddii lagu daayo un wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa haddii lagu dayn lahaa waxaa la moodi lahaa dee in cirkan iyo dhulalkan iyo makhluuqaadka intan leeg ilaahay lacib iyo dheeldheel unu isaga abuuray oo xikmad kale aan loo abuurin baa la moodi lahaa marka taasina dee waa nuqsaan nuqsaantaana ilaahay waa ka nasaan yihi marka nuqsaantaa la moodi lahaa waxa lagu dafciyo lagu celiyey waxa weeyaan sifadaa salbiga ama nafyiga mufasalka ah ee waxa weeyaan ilaahay naftiisii u diiday lacibka iyo wa qowlih odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fii sittati ayaam walaqad khalaqna asamaawaati samooyinka ayaanu abuuray iyo walarda arlada ayaanu abuuray iyo wamaa baynahumaa inta cirka iyo dhulka u dhaxaysaba waanu abuuray fii sittati ayaamin maalmo lixa ayaanu ku abuuray wamaa masanaa namana taabanin min luquubin wax tacabi wax daal iyo tacabiina naguma dhicin aayaddan dambena waxa nafyigan mufasalkee khaaska ah ee ilaahay naftiisa tacabka iyo daalka u diiday ka nasahay waxaa loo sheegay lidafci tawahumi naqsi min kamaalih moodistii la moodi lahaa kamaalkiisu inuu nuqsaamay ayaa waa waxa weeyaan lagu dafciyey ama lagu celiyey nafyigaas mufasalkee wamaa masanaa min luquub oo sidee loo moodi lahaa nuqsaan waxaa loo moodi lahaa yacni mar hadduu ilaahay cirarkii iyo dhulalkii ku abuuray lix cisho oo axad ka bilaabanta jumcana ku dhammaata dee waxaa la moodi lahaa makhluuqaadka intaa leeg ilaahay lix cisho mar hadduu ku abuuray dee waxaba lays odhan lahaa malaha wuu daalay tacaala allaahu can dalika culuwan kabiira ilahay taa waa ka nasahanyi laakiin moodsiintaa lays moodsiin lahaa ayaa waxaa lagu celiyey yacni waxa weeyaan odhaahda alla uu yidhi wamaa masanaa min luquub nafyigaa mufasalka ah oo macnaha nafyigaa khaaska ah ee faahfaahsani wuxuu difaacayaa ama uu celinayaa uu meesha ka saarayaa moodistii la moodi lahaa ilaahay inuu daalay ma daalini taa waxaa meesha ka saaraysa wamaa masanaa min luquub qataada iyo kalbi waxay yidhaahdeen naزlat hadihi اlaayaة fii yahuudi اlmadiina aayaddan wamaa masanaa min luquub waxay ku soo degtay yahuuddii reer madiina oo zacmuu ana allaha khalaqa asamaawaati wاlأrضa fii sitaةi ayaami awaluha ywm اlaxadi waakhiruha ywm اljumca wاstaraxa fii ywmi الsabti waxay yahuudi ku andacoodeen edebdaradooda oo ay yidhaahdeen ilaahay cirarka iyo dhulalka lix maalmood buu abuuray oo maalinta axaddu ugu horayso jumcaduna ugu dambayso oo maalintii sabtidana wuu iska nastay walidaalika jacaluuhu yowma raaxatin faakdabahum allahu fii daalik sidaa darteed ayaa yahuudi sabtida waxay ka dhigatay maalin ay nastaan oo fasaxa ilaahay tii buu ku beeniyey oo uu yidhi wamaa masanaa min luquub hadalka yahuudi sheegatay waa beentood ilaahay waxau yidhi tacab iyo daal iguma dhicin ayaa rabbi uu yidhi subxaanahu wa tacaala walidaalik dee waxa weeyaan waxaa lagu yaqaanaa maalinta axaddana inay waxa weeyaan kiristanka ay fasax u tahay maalin ay shaqooyinka ka nastaan maalinta sabtiduna ay yahuudda u tahay fasax ay shaqooyinkooda ka nastaan dadka muslimiinta ana dee maalintaa jumcada ee yowmulcibaada ah ayaa iyaga maalin fasax u ah oo toddobada cisho waxa weeyaan dee waa sayid اlsbuuc laakiin maanta waxaa ayaan daraa dad fara badan oo muslimiini yacni waxa weeyaan jumcadoodii intay ka tegeen ayay gaaladii shabaheen oo waddamo islaama ayaad arkaysaayo lagu leeyahay sabtidii waa fasaxoo jimcaha la raaci waayo bunuugtii iyo xafiisyadii la tegayey iyo wixii baan shaqaynayn waana dee mushaabaha lilkufaar waayo sabtidu dee maalin fasax uma aha waxa weeyaan dadka muslimiinta ah marka aayaddan dambena wamaa masanaa min luquubin tawahumkaa la moodi lahaa hadduu makhluuqaadka intaa leeg lix cisho ku abuuray dee inuu meesha tacab yimid moodistii la moodi lahaa ayay meesha ka saaraysa aayaddaa horena moodistii la moodi lahaa in cirkan iyo dhulkanba dheeldheel loo abuuray ayay meesha ka saaraysa marka aayadda hore waxaa ku sugan yacni lacibka iyo dheeldheelka ilaahay naftiisa uu ka nasahay kamaalu liraada doonistiisa iyo iraadadiisu yacni mid dhammaystiran oo sifo kaamila inay tahay tan dambe ee wamaa masanaa min luquubna waxaa ku sugan kamaalu lquwa ilaahay awooddiisa iyo kartidiisa iyo qudradiisu mid kaamila inay tahay oo marnaba tacab aanu ku dhacayn aayadda wamaa khalaqna asamaawaati wاlأrضa wmaa baynahumaa laacibiin inaku waxaynuu soo deliishanay shaahidkaa ah nafyiga mufasalka ee khaaska ah sababta loo keenay ah dafcu tawahumi naqsi min kamaalih shaahid kaloo naxwiya ayaa ku sugan yaa sheegaya هناك شاهد نحوي في هذه الآية فمن يذكره يا مصطفى أحسنت لاعبين دوا حالة أو حالة دوا ليرا وفضل عمدة معها إلا إن نحو هذا الكحوق يبسمها عمدة هي فضل عمدة دوا وضبضحات كتير هذا الكتاجين لقى مارمين فضل هذا نوح ليرا وديراتك laakiin dheeraadka laftiisu mararka qaarkood inuu noqonayo mid kalaamkii aanu ka maarmayn oo aan la xadfi karayn waana halka ay nuxaaddu yidhaahdaan fadlada macnaheedu maaha waa la goyn karaa ee macnaheedu waxa weeye labadii juz ama labadii tiiree kalaamka uu ku taagnaa ee cumdada ahaa ficilkii iyo faacilkii iyo mubtadihii iyo khabarkii ayaanay ka mid ahayn oo jumladu markay oofsato labada juz ee asaasiga ah wixii ka dambeeya mansuubaadka iyo majruuraadka ayaa fadlo la ydhaah marka ama ha loo baahdo ama yaan waxa weeyaan loo baahan ama ha noqdo shay aan laga maarmayn ama ha noqdo shay laga maarmi karo marka calaa kulli xaal laacibiina iyadoo xaalaa fadlana ah dee maanta lagama maarmi karayo waayo haddii laacibiina laga gooyo macnuhu muxuu noqonayaa wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa cirka iyo dhulka iyo inta udhaxaysaba maanaan abuurin ayuu macnuhu noqonaya dee muraadka ilaahay u jeedaana sidaa ma aha ilan ilaahay cirkana wuu abuuray dhulkana wuu abuuray inta udhaxaysana isagaa abuuray cid kale may abuurin laakiin macnaha loo jeedaa waxa weeyaan lacib iyo dheeldheel looma abuurin marka maanta xaalada laacibiina macnaheedu daruuri buu u yaho jumlada la'aanteed lamaba fahmayo iyadoo haddana fadlo ah waxa uu sheekhu yidhi marka ahaaliatu xaalada saddexaad ee nafyiga mufasalkaa loo sheegaa dafcu tawahumi naqsin waa nuqsaan moodistii la moodi lahaa min kamaalihi ilaahay kamaalkiisu inuu nuqsaamay moodistii la moodi lahaa ayaa lagu celinayaa oo lagu dafcinayaa waxa weeyaan nafyigan mufasalka ah fii maa yatacallaqu waxaa ku xidhan bi haada kani alamri ee arrinka almucayan ee gaarka ah yacnii arrinkaa gaarka ee mucayanka ah wixii ku tacalluqa moodistii la moodi lahaa kamaalka ilaahay nuqsaani inay ku dhacday ayaa waxa weeyaan lagu dafcinaya oo lagu celinaya kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalka ilaahay uu yidhi ku sugan wamaa khalaqna samaawaati samooyinka umaanaan abuurin iyo walarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba laacibiina xaalaanu nahay kuwii ku ciyaaraya dheeldheel yacnii ciyaar iyo dheeldheel umaanaan abuurin ee xikmad xeel dheer baanu abuuray xaq baananu ku abuuray marka nafyigaa khaaska ee mufasalka ah waxaa loo keenay nuqsaantii la moodi lahaa in kamaalka ilaahay ay ku dhacdo nuqsaantii la moodi lahaa inay kamaalka alle ku dhacday in laga celiyo ayaa loo keenay wa qowlih oo kamaaluliraada in ilaahay wuxuu u doonee samooyinka iyo arlada u abuuray ay xaq tahay ayaa caddaynaysa iyo wa qowlih odhahda allaahu yidhi walaqad khalaqna asamaawaati samooyinka waanu abuuray iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba fii sittati ayaamin maalmo lixa ayaanu ku abuuray wamaa masanaa namana taabannin min luquubin waxdaali maxaa nafyigan khaaska ee mufasalka ah loo keenay wamaa masanaa min luquub yacnii maxaa looga anfiyey ee nafyigaa khaaska ah loo keenay waa si loogu celiyo oo loogu radiyo moodistii la moodi lahaa ilaahay kamaalkiisii nuqsaan inay ku dhacday oo nuqsaanta la moodi lahaa inay ku dhacday alle waa maxay waxaa la moodi lahaa waxa weeyaan maadaama uu makhluuqaadka intaa leeg lix cisho ku abuuray dee malaha daal baa meesha yimid moodis iman lahayd weeye tawahumkaas waxaa lagu celiyey wamaa masanaa min luquubin marka calaa kullin sheekhu saddex xaalo uunbuu sheegay in nafyiga loo sheego ama sifaadka salbigae ilaahay loo diidayo saddex xaalo midkoodunbaa loo sheegaa buu yidhi xaaladda koobaad waa nafyiga mujmalkaee caamka ahe waxaa loo keenaa bayaanu cumuumi kamaalihi ilaahay subxaanahu wa tacaala kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa iyo wanaaggiisa caamnimadiisa in lagu caddeeyaa loo keenaa oo leysa ka milihi shay-un marka la leeyahay tusaale ahaan dee marka nuqsaan iyo xumaan oo dhan loo diidayo iyo wax lamidihba inaanu jirin maxay keensanaysaa kamaalkiisuna inuu caam yahay oo dhinac walba ka dhammaystiran yihi kaasi waa nafyiga mujmalka ah ee duuduubka ah nafyiga mufasalka ee faahfaahsanna laba arrimood midkood ayaa loo keenaa baa sheekhuu yidhi arrinka koowaad yacni kuwa beenaalayaashii been abuuradka ilaahay xaqiisa ay ku been abuurteen si loogu baabi'iyo waa loo keenaa nafyiga mufasalka ah sida kuwii yacni ilaahay ku andacooday inuu welad leeyahay ilaahay waa ka nasahan yahaye beentoodaa si loo baabi'iyo ayaa nafyigan khaaska ah loo keenay ee ah an dacow liraxmaani waladan wamaa yenbagii liraxmaani an yatakhida walada nafyu lwalad waa nafyi khaasa oo mufasal ah maxaa loo keenay beentoodaa si loogu baabi'iyo waxaa kaloo nafyiga mufasalka ah loo keenaa dafcu tawahumi naqs moodistii la moodi lahaa kamaalka ilaahay inuu nuqsaamay taasi loogu celiyo oo moodistii la moodi lahaa maadaama li xisho uu khalqiga ku abuuray inuu tacab yimid moodistaas si meesha looga saaro maxaa la keenay nafyi khaas ahoo wamaa masanaa min luquub moodistii la moodi lahaa cirkiiyo dhulkaba in dheeldheel uun loo abuuray taa si meesha looga saaro maxaa la keenay nafyi khaasa oo mufasal ah wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin alqaacidaة اlkhaamisatu qaacidada shanaad aلصifaat اhubuutiyaةu صifaatka ilaahay loo sugayaa tanqasimu waxay u qaybsamaysaa ilaa qismayni laba qaybood daatiyatin صifo daati ah iyo wa ficliyatin mid ficli ah fadaatiyatu sifada daatigii hiya iyadu allatii waa ta lam yazal ilaahay hore aanu uga zuulin walaa yazaalu dibna aanu uga zuuli doonin mutasifan kii ku sifaysan bihaa sifaatkaa hubuutiga ah kalcilmi sida cilmigii iyo ogaalkii waalqudra kartidii iyo awooddii waasamci maqalkii iyo walbasari araggii iyo walcizati cizadii iyo khalabadii iyo awooddii iyo walxikmati xikmaddii shay walba meeshiisa munaasabkaa inuu dhigo iyo walculuwi sarayntii iyo walcadamati weynidii wa minhaa waxaa ka mida sifaatkaa loo sugayo alle ee hubuutiga ah asifaatu alkhabariyatu sifaatkii la odhan jiray sifaatka khabariga ah macnaha khabarka loo nisbeeyey waa sifaatka khabarka un lagu ogaadeen caqliga lagu ogaan wadaalikaasina kalwejhiba weeyaan wejigii alle loo sugayey iyo walyadayni labadii gacmood ee rabbi loo sugayey iyo walcaynayni labadii indhood ee alle loo sugayey subxaanahu wa tacaala sheekhu waxa uu qaacidadan shanaadna ku sheegay sifaadka rabbi loo sugayaa inay u qaybsamaan daatiya wa ficliya daatiyadii wuu kuu tacriifiyey oo wuxuu ku yidhi hiy alatii lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha waa saynu xalayba soo sheegnay daatiyana waxaa loo yidhi liannaha min lawaasimi daatihi waxaa daatiya loo yidhi ilaahay daatadiisa ayay daa'imaysaayoo laazimaysaa oo marna ka zuuli mayso sidaasaa loo yidhi sifa daatiya waxaa kaloo la yidhaha asifaat alaazima liannaha talzamu daata sifaadka joogtadae laasimka ah ee weligood laazimka ahaa weligoodna laazimka ahaan doona sida cilmigii dee mar cilmi aanu lahayn may soo marin tacala lahu can dalika culuwan kabiira mar walba cilmi buu ku sifaysnaa sida cilmigii qudradii samcigii basarkii waxaa kaloo uu sifaatka daatiga ah sheekhu raaciyey asifaat alkhabariya xalayna waan soo tilmaanay yacni sifaatka daatigii iyagoo daati ah ayaa waxa weeyaan qaarna yani sifaat khabariya la yidhaahdaa qaarna sifaat daatiya oo sifada daatiga unbay ka mid tahay khabariyaduna alkhabariya waa qismi ka mida sifaatka daatiga ah oo sifaat lkhabariya horta dee waa daatiya oo ilaahay daatadiisa way laazimayaanoo marna ka zuuli maayaan laakiin khabariya waxaa loo yidhi saynu hore usoo tilmaanay liannaha tuclamu bilkhabar oo sifaatkan kale caqliga ayaa lagu gaari karaa laakiin kuwa khabariga ah khabar mooye wax kale laguma ogaan karo yacni ilaahay khabarkiisa iyo khabarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam saynu soo tilmaannay waana kuwa marka makhluuqa loo eego u noqonaya ajzaa wa abcaad jus ama barh ka mid ah wejigu makhluuqa marka loo eego waa jus ka mid a ama waa qayb ka mid ah gacmuhu makhluuqa marka loo eego waa qayb ka mid ah laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala la odhan maayo waa qayb ka mid a waayo qaybta iyo bacdiga waynu ka nasahanaa ilaahay subxaanahu wa tacala waa ka nasahan yihi marka sifaadka khabariga waxaa la yidhahdaa waa kuwa marka makhluuqa loo eego ajzaa iyo abcaadu ah ilaahayse la odhan maayo ajzaa iyo abcaad ayay u yihiin haddaba sifaadkii daatiga ahaa qaar waxaa la yidhaahdaa asifaat اdaatiya almacnawiya sifaadka daatiga ah ee macnawiga ah liannaha tadulu calaa macaanin macaani bay tusinaysaa oo sida alcilm wاsamc wاlbasar waxaa la yidhaha sifaat daatiya macnawiya waxaa kaloo ahlucilmiga qaarkood ku idlaaqaan asifaat اdaatiya alcaqliya waxaa loo leeyahay aldaatiya alcaqliya liannaha tudraku bilcaql oo ilaaha khaaliqee kownkan abuuray inuu wax maqlo inuu wax arko inuu cilmi leeyahay yacni caqliga waa lagu garan karaa marka sifaat daatiya caqliyana waa la yidhaha macnawiyana waa la yidhaha liannaha tadulu calaa macaanin waxaa kaloo sifaatka daatiga ay leeyihiin aldaatiya alkhabariya asifaat aldaatiya alkhabariya sifaadka daatiga ee khabarigiina waa taa aynu soo sheegnay innaka marka laynoo eego ajzaa iyo abcaad inoo noqonaya sida wejigii iyo labadii gacmood iyo labadii indhood marka sifaadkii daatiga ahayd iyagoo wada daati ah ayay u kala kacayaan macnawiya wa khabariya sifaat lmacaani ama sifaatka daatiga ee macnawigiihi waa kalcilmi wasamci walbasari walqudra wanaxwi dalik sifaatka daatiga ee khabarigiina waa alwaj walyadayn walcaynayn wanaxwi dalik sifaadka ficligaana wa hiy alatii tatacalaqu bimashiiati waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala mashiiadiisa iyo doonistiisa ku xidhan ayaa la yidhaha sifaat alafcaal ama alafcaal alikhtiyaariya iyaguna waxay u qaybsamaan sifaatun ficliya caqliya sida mila alkhalqi wاlrisqi wاlixyaai wاlimaata waxa la yidhaha waa sifaat ficli ah waana sifaatun ficliyatu caqliya liannaha tudraku bilcaql oo caqligu wuxuu garan karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay ka wax abuuray ka wax arsaaqaya ka noolaynaya ka wax dilaya marka waa sifaat ficliya waana sifaat caqliya liannaha tudraku bilcaql wa sifaat ficliyat khabariya laa tudraku ila bilkhabr mila اnuzuuli wاlistiwa iyo sifaat ficli ah laakiin khabari ah oo khabarka mooye caqli aan lagu gaarhi karayn sida soo degista iyo saraynta alistiwa cala alcarsh oo ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo habeen walba saddex meeloodoo meesha dambe markay hadho inuu samadan dhow u soo dego oo alla uu yidhaahdo yaa ibaryayoon ajiibaa yaa waxi weydiisanayoon siiyaa yaa dembi dhaaf doonayoon u dembi dhaafaa yacni nusuulkaa iyo istiwaha dee caqli lagu garan maayo haddaan khabar ku iman marka waxa la yidhaha waa sifaatun ficliya khabariya waxa uu sheekhu yidhi asifaat hubuutiyatu sifaatka alla loo sugayaa tanqasimu waxay u qaybsamaysaa ilaa qismayni laba qaybood daatiyatin sifaat daati ah oo ilaahay daatadiisa laasimoon marna ka zuulin wa ficliyatin iyo sifaat ficli ah oo ilaahay markuu doono sameeyo markuu doonana iska daayo fadaatiyatu haddaba sifaatka daatigii hiya sifaatka daatigii allatii waata lam yazal alla aanuu hore uga zuulin walaa yazaalu dibna aanuu uga zuuli doonin mutasifan biha inuu ku sifaysnaado kalcilmi wاlqudra sida cilmigii iyo awooddii wasamci wاlbasar iyo maqalkii iyo araggii wاlcizati wاlxikma iyo cizadii halabadii iyo awooddii iyo xikmadii wاlculuwi wاlcadama iyo sarayntii iyo weynidii wa minhaa waxaa ka mida sifaatka daatiga ah asifaat اlkhabariya sifaatka khabariga ah waa qayb ka mida sifaatka daatiga ah kalwejhi sida wejigi iyo walyadayni labadii gacmood iyo walcaynayni labadii indhood wاlficliyatu sifaatka ficligii hiya sifaatka ficligii allatii waata tatacalaqu ku xidhan bimashiiatihi ilaahay doonistiisa sifaat lafcaalkuna waa kuwa mashiicada iyo doonista alle ku xidhan ee in shaaa hadduu alla doono facalaha uu sameeyo wa in shaaa hadduu doonana lam yafcalha aanu samayn kalistiwaa'i cala alcarshi sida sarraynta ilaahay carshigiisa uu ka sarreeyey iyo wanusuuli soo degista ila samaa'i dunyaa toddobada samo tan ina soo xigtee dhow taasaa samaau dunya la yidhaahay ilaahay uu u soo dego waxa uu sheekhu yidhi sifaatu lafcaalku waata ilaahay doonistiisa iyo mashii'adiisa ku xidhan ee hadduu doonana uu sameeyo hadduu doonana aanu samayn sida sarraynta carshiga iyo soo degistaa samaau dunyaha uu soo degayo saynu xalaybana soo tilmaamanay istiwuhu yacni culuwigu wuxuu u kala kacaa culuwi caam oo mulaqa iyo culuwi khaas ah istiwuhu markaa waa culuwun khaas waa sarayn khaas ahoo loo nisbeeyo uun carshiga waxaanay timid oo ficilkaa istiwaha khaaskii yacnii sifadaa istiwaha ee khaaskii waxay dhacday dee bacda khalqi samaawaati waalardi waalcarsh markii cirka iyo dhulka la abuuray ilaahay carshiga u abuuray ayaa ilaahay ka kor noqday carshigiisa marka waa sifatu ficil laakiin culuwiga daatiga ah ee muطlaqee caamka ihi mar walba ilaahay waa ku sifaysnaa oo weligiiba ilaahay dee waa sarreeyeoo khalqigiisao dhan waa ka sarreeyey laakiin istiwuhu waa nooc khaas ah oo bacda khalqi اlcarshi ilaahay uu ka kor noqday carshigiisa waxa uu sheekhu yihi waqad takuunu sifatu sifadu inay ahaataa la arkaa waxaa dhici karta sifadu inay noqoto daatiyatan mid daati ah ficliyatan ficliyana ah bictibaarayni laba siyood marka loo eego sifadu laba siyood marka loo eegaa dhinacna ay daati ka noqonaysaa dhinacna ay ficli ka noqonaysaa kal kalaami sida sifada hadalka fa innahu maxaa yeelay kalaamku bictibaari aslihi asalkiisa marka la fiiriyo sifatun daatiyatu waa sifa daati ah lianna allaha maxaa ile ilaahay tacaalaa korreeye lam yazal hore ugamuu zuulin walaa yazaalu dibna uga zuuli maayo mutakaliman inuu ahaado mid mutakalima oo hadla wa bictibaari aaxaadilkalaami markaa sifada kalaamka asalkeeda marka la eego asalkeeda marka la eego waa sifo daati ah oo siday daati u tahay dee weligii horena ugamuu zuulin dibna uga zuuli maayo inuu yahay mutakalim ku sifaysan sifatulkalaam oo mar la odhan karaa ma jirto ilaahay wuxuu mucaal ka ahaa sifada kalaamka mar la odhan karo ilaahay bimacnaa kuma sifaysnayn sifatulkalaam yani mar la odhan karaa ma jirto mar walba wuxuu ahaa mutasif bisifati lkalaam marka dhinacaa marka laga eego ilan lama odhan karo xaalad baa jirta aanu mutakalim ahayn halkaa marka laga eego waa sifo daatiya oo daa'imo weligeedba uu ku sifaysnaa rabbi wa bictibaari aaxaad ilkalaam hadalka afraaddiisa iyo midhmidhkiisa marka la eegana sifatun ficliyatun waa sifo ficli ah lianna alkalaama maxaa yeele hadalku yatacallaqu waxa uu ku xidhan yahay bimashii'atihi ilaahay doonistiisa marka uu doono oo yatakalamu ilaahay waa hadlayaa mataa shaaa marka uu doono bimaa shaaa wuxuu doonu ku hadlaya kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalkii allahu yidhi ku jirta inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun inamaa amruhu ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaday uun idaa araada marka uu doono shay-an shay shay inuu abuuro marka alla uu doono amarkiisu wuxuu yahay uun an yaquula inuu ku yidhaahdo lahu shaygaasi kun ahaw oo fayakuunu dabeed markiiba waa ahaanaya shaahidku waxa uu yahay yacni ilaahay marka uu doono shay inuu abuuro muxuu ku odhanayaa kun ahaw markiiba wuxuu ahaanayaa sidii alla u doonay isla markiiba haddaba odhaahda shaygan mucayanka ah ilin ashyaada ilaahay mar muu wada abuurinoo shayba mar baa la abuuray adiga mar baa alla ku abuuray aabbahaa mar buu abuuray awoogaa mar buu abuuray dee khalqigu sidaasuu u kala dendambeeyo qoloba mar ilaahay u abuuraya qaarna way naga dambayn doonaan haddaba shaygan markuu ilaahay doono inuu abuuro muxuu ku odhanayaa kun odhaahdaa uu ku odhanaya ahaw ma qowl azaliyo weligii hore u jirayba mise waa mid dhacay oo soo cusboonaaday xaaladdaa uu doonay shayga inuu abuuro ilaahay waa mid dhacay dee markaa uu ilaahay doona sheegaa inuu abuuray soo maa waa qowl markaa mutajadid oo dhacay hore umuu jirin dee markaa dhinacaa marka laga eego waa sifa ficliya oo qowlka imika shayganuu ilaahay ku yidhi iyo kii ka horreeye kuu ku yidhi iyo ka ka dambeeya kuu ku odhan doono kun dee way kala duduwan yihiin aaxaadda kalaamkaas midba mar buu dhacayaa soo maaha isku wakhti maaha way kala dandambeeyaan marka aaxaaddaa marka la eega midhmidhka hadalkaas dee waa sifo ficliyo midiba ay mar dhacayso ilan sifaat lafcaal waa sifaatka waa afcaashaa soo cusboonaanaya ee midba mar dhacayo ee ku xidhanuun ilaahay marka uu doono ila ilaahay waa qawi waana qaadir waana awood badan yihi markuu doonuu odhanaya walidaalik ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi nuux markuu u dhawaaqay wa nuuxan id naadaynaah nebi muuse markii uu la hadlay nebi muxamed markii uu u waxyooday ma isku wakhti bay ahaayeen dee nebiba mar buu la hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka calaa kullin aaxaadda iyo afraadda kalaamka ilaahay marka la eego waa sifa ficliya midibo markeeda ay dhacayso asalka sifada marka la eegana waa daatiya oo weligeedba ilaahay waa ku sifaysnaa waxa uu sheekhu yidhi markaa waqad takuuna inay ahaataa la arkaa asifatu sifadu daatiyatan ficliyatan sifadu sifo keliya ayaa daatiya ficliya wada noqon karta biictibaarayni laba siyood marka loo eego kal kalaami sida sifada hadalka fainahu maxaa yeelay kalaamku biictibaari aslihi asalkiisii hore marka la eego sifatu daatiya waa sifo daati ah lianna allaha maxaa yeelay ilaahay tacaala koreeye lam yazal hore ugamuu zuulin walaa yazaalu kana zuuli maayo mutakaliman inuu ahaado mid hadlo oo yani sifatulkalaam ku sifaysan oo ma jirto mar la odhan karo muu ahayn mutakalim tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilna waa nuqsaan haddii la yidhaha xilli baa jirta aanu hadli karayn taa ilahay waa ka nasahanyi mar walba mutakalim buu ahaa xaggaa waa ka daati wa bictibaari aaxaadilkalaami hadalka midhmidhkiisa iyo afraaddiisa marka la fiiriyana sifatun ficliyatun waa sifo ficli ah lianna alkalaama maxaa ilaha hadalku yatacallaqu wuxuu ku xidhan yahay bimashii'atihi ilaahay doonistiisa oo yatakalamu waa hadlaa rabbi mataa shaaa marka uu doono bimaa shaaa wuxuu doono kama fii qowlihi tacaala sida hadalka ilaahay ku jirto alla uu yidhi inamaa amruhu amarkiisu wuxuu ahaaday un idaa araada shay-an shay marka uu doono doonistuna waa iraada saabiqa wa iraada muqaarina lilficil iraada saabiqa oo doonis hore oo dee iraadada kowniga ee qadariga ah ee hore alla uu doonay wixii dhici doona iyo iraada muqaarina lilficli oo shaygu marka uu dhacayo uu doonaya ilaahay markaa tani waa iraadadii muqaarinka ahaydee ficilka la socotay la xidhiidhsanayd marka inamaa amru ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaduun idaa araada marka uu doono shay-an shay inuu abuuro an yaquula inuu ku yidhaahdo lahu shaygii kun ahaw oo fa yakuunu markaa wuu ahaanaya isla markiiba waa ahaanaya waxaa la mida sifatu lkhalq sifada abuurista oo yacni marka laga eego asalka yacni ficilka abuurista weligiiba ilaahay khaaliq buu ahaa oo mar la odhan karo khaaliq muu ahayn ma jirto weligiiba sifatu lkhalqi waa ku sifaysnaa xagga waa ka daati aaxaad iyo afraadda makhluuqaadka uu abuuraye maalinba miduu abuuraya marka la eegana waa sifo ficliyahoo mid walba markeeda ay dhacayso walidaalika saaxibu taxaawiya waa kii waa ka yidhi laysa bacda khalqi اlkhalqi istafaada isma alkhaaliqi ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga markuu abuuray kadib taa kama faa'iidin magaca khaaliqnimo ee weligiiba khaaliq buu ahaa ilaahay iyadoon khalqigami aanu jirin weligiiba khaaliq buu ahaa khalqiganuun jirin ayuu khalqiga ku sifaysnaa idan yacnii asalka sifada marka laga eego waa daatiya oo weligiiba khaaliq buu ahaa aaxaadda iyo afraadda makhluuqaadka maalinba miduu abuuraya marka laga eegana waa sifo ficliyo dee makhluuqba mar buu imanayaayo isku mar ma aha wax wada qadiim oo azaliya ma aha waana halkay culimmadu ka yidhaahdaan sifaat alafcaal waa qadiimat nawc xaadiat alaaxaad nooceed iyo jinsigeeda marka la eego sifaat alafcaalku waa qadiimo waa dee sifaat daati ah aaxaad iyo afraaddan marba midi ay dhacaysa marka la eegana waa ficliya oo dee tatajadad xaadidkana waxaa looga jeedaa bimacna almutajadid ee makhluuq loogama jeedo ila labada macnoba oo lagu ilaaqa xaadi laakiin xaadiat laaxaad waa macnaha waa mutajadid inay midibo mar imanayso soo cusboonaanayso wa kullu sifatin sifo kastoo tacalaqad ku xidhanta bimashii'atihi ilaahay doonistiisa tacaala koreeye fainahaa sifadaas taabicatu waxay raacsantahay lixikmatihi ilahay xikmadiisa oo wax waloo alla uu samaynayo wuxuu u samaynayaa lixikma laakiin waxa uu sheekhu yidhi waqad takuunu lxikmatu xikmaddu waxay ahaan kartaa macluumatan lana midaynu ognaho macluum inoo ah oo la garto waqad nacjizu waxa suurtowda inaynu kariba weyno can idraakiha haleelideeda oo aynu gaadhi kari weyno walaakinanaa naclamu ha yeeshee waxaynu ognahay cilmalyaqiini ogaal yaqiinoo la hubo annahu alle subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye ilaahay laa yashaawu inaanu doonayn baynu ognahay shay-an shay ilaa wa huwa muwaafiqun isagoo shaygaasi waafaqsan mooyaane lilxikmati xikmada shay ilaahay ma doono oo ma sameeyo ilaa lixikma kamaa yushiiru sida uu tilmaamaya ilayhi isaga qowluhu tacaala hadalka allaahuu yidhi wamaa tashaa'uuna dooni maysaan ilaa an yashaaa allahu ilaahay inuu doono mooye waayo ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday yahayna ahaana doonaa caliimankii cilmi badan xakiiman ee xukum iyo xikmaba leh aan khaldamin shay walbana meeshiisa dhiga sheekhu intaa ugu dambaysana wuxuu ku sheegay sifo kastoo ku tacalluqda mashiicadiisa ama ficil kastoo uu sameeyaa ilaahay xikmadiisunbay raacsantay oo ilaahay wuxuu samaynayaa una doonayaa lixikma laakiin waxaad ogaataa qad naclam wa qad laa naclam xikmadda waynu ogaan karaa waxaana dhici karta in garaadkeenna iyo garashadeennu ay gaadhi weydo garasho la'aantuna macnaheedu ma aha inaanay xikmadi ku jirin xikmad xeel dheer baa ku jirta laakiin dee bashar baynu nahay iska garaad gaabanoo waa suurtowdaa inaynu garanno waanay suurtowdaa inaynu ka gaabanno oo aynu gaadhi weyno wallahu subxana wa tacala aclam